walba warar ka imanaya gobolka sool ayaa sheegaya in ciidamo ka socda somalilan saaka aroortii ay galeen tulada saaxdheer oo ilaa sagaashan kilomitir dhinaca koonfur galbeed ka xigta magaalada laascaano sida b b stada uu sheegay nin u hadlay ciidanka somalilan ujeedadii ay u galeen tuladaasi saaxdheer waxay ahayd sida uu yidhi in ay ka soo qabtaan ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya siyaasiga cali khaliif galeyl oo ay ku eedeeyeen inuu isku dir iyo nabadgelyo darro ka wado jiidaasi afayeenku waxau intaasi ku daray ciidamadoodu inay eryadeen gaadiid uu watay cali khaliif kadib markii uu ka cararay tuladaasi sida ay hadalka u dhigeen haddaba waxaa noo suurta gashay inaanu hadda la hadalno si toosa cali khaliif galayr qudhiisa oo hadda ku jira khadka marka hore aad baad umahadsan tahay cali khaliif galayr ma jirtaa in lagu baacsanayo waa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin anigu ma ma dhegaysan warka b b c da ninka leh ciidamada soomaali diidkaas ninka socda ciidamadaas warka uu sheegay ma dhegaysan laakiin waa maqmaqlayin haddana waaba idinku waa idinka idinku sheegaya waa run anigu hadda muddo ilaa saddex way ku dhow waxaan u badnaa magaalooyinka noocanin muxuu ahaa karindarin weyn saaxbeer darkeengeeyo balecad xamarnibuxe qararo buuhoodle magaalooyinkaas sababta aan u tegay ugu weyna waxay ahayd shir ay khaatuma leedahay oo loogu talagalay in magaalada talaax lagu qabto wax shirana ma ahayn waxaanu midiyadii telefishinadii rediogaainjir ay la socdeen bay ahayd waxa uun rijo ah in maamulkaas hadda ismahadiyey uu leeyahay ma shiri karaan reer khaatumo ummadda dhan ee gobolada sool sanaag iyo cayn ku nool ma shiri karaan
waan usoo laaban doonaa arrinta shirka nabadiyada waxay ugu muuqataa inay gaadheen laakiin waa dhalanteed arrintoodanu waxaan meesha u tagnay erdooya shirkaa imanaya in la xulo arrinta shirka waanu u gudageli doonaa iyo waxa aad khaatuma ahaan ka wada hadlayseen laakiin ma jirtaa hadalkan ay sheegayaan in ciidamada somalilan ay soo galeen xaggees adigu saaka aad joogtay haddase xaggeed joogtaa
marka ay sheegayaan inay saaxdheer baanu gallay oo ninkaasaanu soo qaban lahayn ayaan darade waxay tusaysaa intelligencekooda war la-aantooda iyo fikir la-aantooda iyo hadday military operation galayaan yoolkooda wuxuu hadduu kaa ahaa anigu magaaladaba door horaan ka baxay waxaa laqarinayana ma ahayn magaalooyinkaa ku dhow yaan u baxnay shirarkaasaan wadnay annagoo magaalooyinkaa joogaanu maqallay nimankaasaa soo galay saaxdheer isma arag sanqadhoodana ma maqal raadkoodana ma arag waray sheegayaan iyo oo ay ka akriyeen meeshana kumaanan maqal marka arrintan ay leeyihiin minday waxay rabaan waxaa mashruucbay u ahaydaa maamulkooda xoogaa ku gilgilanayaan oo ay leeyihiin waxaanu soo qabanaynaa oo military operationkaasaanu gelaynaa waxaa muuqata it was poorly it was poorly planned haday qorshahooduna wuxuu ahaa midaan qof military wax ka yaqaana ama wax maamuli karaa uusan dejin meeshooda ma joogin waan gartay marka adiga adiga iyo garaad jaamac gelayaanna markay soo gelayaanna ma joogin marka ay ka baxeenna ma joogin saaka saan ugu baxay saaxdheer kuma noqon magaalo kalaan hadda joogaa oo halka lagaba yaabo ilaa boqolka kilomitr wax ku dhowda inay u jirto waxaanu qabsanayana maaha meeshaan u soconaana waa taleex waan gartay cali khaliif waxaan rabay marka inaan arrinta shirka u soo laabano wax kaa weydiiyo shirarkan khaatumo muddo fara badan baad u fadhideen oo aad shirayseen oo aad mar maamul samayseen madaxweyneyaal maaragtay wareegta aad samayseen marka marka la eegana waxay u muuqataa in gobolkan lagu muransan yahay idinka xitaa qodiina aad kala go-an tihiin oo somalilan iyo puntland u kala go-an tihiin marka waxaanaad wadaan wax dhammaado ama mawqif midaysan laga gaari karo uma muuqdaan soo maaha maya warkaas kulli ixtiraam waad ku khaldan tahay laba arrimoodba dood baan ka qabaa hayn arrintan aad leedahay meesha waaba la isku haystaa soomaalidu waa qabaa'il qabaa'ilkuna oloolu meeshay degto way taqaanaa waana la yaqaan galaa isticmaalkii baa la yaqeenay dhulkii aan dhulkay degto ama majeerteen uu dego waa la yaqaan dhulka isaabdayana waa la yaqaan dhulka dadka khaatimo ay degaanna waa la yaqaan cid soomaali oo meel kale oo soomaaliyeed oo hunguriga intaa leeg uu ka dhici karaa ma uu jiro kuwaas kuwa kale taa kaba dhow kuwa kale magacyadoodii baa qabiilkii carab baaftee kuwaada maxaad u qarinaysaa
dee adaan aqoon midhayne aqoontaada midhayninta ku ega waa la yaqaan soomiya sanaagiyo cayn waxa dega laakiin laakiin soomaali baadna dhegaysanaysa aniga keliya kuma dhegaysanaya soomaali oo dhan baan dhegaysanaysa doctore
war war aniga arrintan waxaaba igala muuqdaa war anigu idan ma warsanen ad interview ka daasaan haddaada sidaanan kugu sheegay aad araani ka hayna waa telefonka waa dhigayaa midda aan rabaa andooda ka qabaa waxa weeye warkan aad ku soo celcelinaysaan sidii ragka jabay ee ah ee idinkaa qaybsan oo somaliland baa jirta idinkaa qaybsan oo puntland baa jirta ayaa dadkaasi waa dad shaqo tegay dadkaas somaliland u dhashay qabiilkaa doonaysaba ku magacaabo ma waxaad leedahay dad gobollada ka tirsan oo wasiiro ka ah somaliland ma jiraan dad gobolkan khaatumo hadda ka tirsan oo hayb ahaan adiga kugu tirsan oo aan wasiiro labada dhinac ka ahayn ma jiraan miyaad leedahay cali khalid adeer waxaan adigaan ku weydiinaya dee su-aal intaad iweydisaan dabca inaan kuu jawaabe adigu jawaabta hadhigan haddaad adigu su-aasha is weydiinaysa aniga ay weydiin somaliland wudaray ku leedahay xamar somaliland wudaray ku leedahay etoobiya somaliland wudaray ku leedahay jabuuti somaliland meesha ay joogaan ay ka soo jalabuteynayaan bay ku leeyihiin wudara maxaad qoladiina miidiyadu ay idinku muuqan weyday war dad dhulkaa u dhashay meelo kalena waa tegi karaan waa u shaqadoon bay u aadi karaan hadday politically ay noqdaan dad soo baxana baarlamaanaday ka galaan madaxweyneyaal ka noqdaan ama wasaray ka noqdaan Laakiin- waxaa takhaatimo laakiin cali- cali adeer baa- aan dhamayst- fadlan- fad- fadlan aan dhamaysto waxaad khaatumo ugu soo ururisaan oo xikmadiina ay ku soo ururto ee dadka soomiya sanaag baa qaybsan sida awgeed waa lagu murmayaa cali khalid ugu dambayntii hadda maxaad rabtaan oo maanta lagaa qoraya haddii aad tihiin dadkii gobolkaasi maxaad ii sheegaysaa ood rabtaan adiga kuguma ogeyn qof taariikhda qore taariikhda khaatimana ma qorayside waxaan anaku rabnaa sida ummaddaa kale soomaaliyeed ee adduunyaynuhu kharashka badan ku bixinaya inay shiraan oo maamul samaystaan annaka qaramada midoobay iyo yurubiyanska iyo maraykanka iyo chinesku kharash nama siiyaan inaanu ku shirno inaanu maamul samaysano dad kale oo soomaaliyeed oo inta reer khaatumo ay sameeyeen sameeyeena ma jiro haddaad doonto rakarka dib ugu noqo waxay rabaan haddana wax kasta wax kasta mudnaan waxay ka siinayaan inay jiraan inay tashadaan inay dantooda gooyaha ka joogaan inay maamul samaystaan aad iyo aad baad umahadsan kaawinita ay rabaan
aad iyo aad baad umahadsan tahay waktigaadna siisay adigaa mudan ra- ra-iisul wasaarihii hore kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali khaliif galleer oo isagoo jooga meel u dhow magaalada laascaan oo telefonka ay ku warramayay